waan hadda ka arkayna inaad noo soo dhawaysaan aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay aad iyo aad iyo aad aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinaya waa mahadsantan yihiin soo dhowayntaan quruxda badan waxay tusaale u tahay ama ka turjumaysaa sidaa u wanaagsan tihiin raacadaadaadaad tihiin sidaad u wanaagsan tihiin sidaad dowladiina u jecesha yihiina ka turjumaysaa soomaalinimadiina ka turjumaysaa wadaniyaddiina ka turjumaysaa midnimada aad rabtaan iyo ka turjumaysaa waxaan ii sheegayaa waxaan idiin sheegayaa markii ugu horraysaan cadaadii mid maaha waa meeshii ugu horraysaan aan imaado gobollada dhexe